فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal صبر به كلفتا ولا ألهاك عنه أنيق روضان aqoontiyo garaadka iyo xiska iyo ogaalkuba ilmaqabato weeyaan orod iyo adduun iyo awood iyo itaal iyo afti laguma heli karo uurka iyo laabtiyo maskaxduu ilaahay ku asteeyey garashada ayaan weeye rabbigeen addoommada midkuu rabo deequu u siiyaa ma og tahay ogaalkuba ilaaheen ayaantuu ifka aadankeenuu aqri uu ku yidhiyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa yaa in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoonyahan ama uu abwaan yahay kaan aqoon engegan yahay inan yahow ma moog tahay mise waad ogsoon tahay على الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت waa afarta bisha dulqacda sanadka kun afar boqol saddex iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah waa maxay mabaadi'da saxaafadda mabaadi'da saxaafadda ee u qoran warbaahinada ma yihiin kuwa ka muuqda howlahooda muxuuse yahay farqiga u dhexeeya mabaadi'da iclaamka islaamiga ah iyo kan ay reer galbeedku calanka u sidaan waraysi ku saabsan qodobkaas oo aan la yeelanay cabdifataax maxamed qaasim ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha allah inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xalaqaadkii itixaanaha ahaa ee baraarujinta caafimaadka waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa bilaha xurmada leh sababaha loogu bixiyey magacaas fadliga ay leeyihiin iyo acmaasha ay tahay in xoogga la saaro bilahaas qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka saxaafaddu waxay ku shaqaysaa mabaadi dad badan ayaa aaminsan in saxaafadda dunida mid qura u tahay xitaa wariyayaasha in badan oo ka mid ah ayaa aaminsan in dhammaantood ay hal qaanad ku jiraan mihnadaas darteed haddaba si aan wax badan uga ogaana arrimahan ayaa waxaan barnaamijka ku waraysanaynaa cabdifataax maxamed qaasim oo ah suxufi ka tirsan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan marka hore cabdi fataax si kooban waa maxay mabaadi'da saxaafadda aad baad u mahadsan tahay maxamed cali aadan marka laga hadlayo mabaadi'da saxaafadda ee ma jiraan waxyaabo ee la isku wada raacsan yahay ee adduunka oo dhan laakiin ee si guud ahaaneed mabaadi'da ay ku shaqayso ee warbaahinta waxaa xadeeya diimaha iyo hay-adaha ay hoos tagaan waxaa jira qodobo caan ah oo lagu qoro xeerarka iyo buugaagta culumta saxaafadda oo u badan ee ku warar galbeedka qodobadaasi waxaa ka mid ah kow sugnaanta warka labo inaan il keliya lagu tiirsanaan saddex xog ogaalnimo afar dheelitir shan dhexdhexaadnimo qodobadan hadda waxaa si gaara u sheegta maraakiista iyo warbaahinada reer galbeedka laakiin su-aashu waxay tahay shantaasi qodob ma ku sifaysan tahay saxaafadda ay reer galbeedku calanka u sidaan ma yihiin kuwo iska suga warka mase la xiriiraan marka ay warka sameynayaan ilo kala duwan xog ogaalnimadooda inteebay la eg tahay marka ay ka waramayaan tusaale ahaan xaaladda soomaaliya oo kale ma yihiin kuwo dhexdhexaad ka ah dagaalada u dhexeeya muslimiinta iyo gaalada ee qodobadaas oo loogu yeero aas-aaska qawaaniinta ee warbaahinta ayaa waxaa muhiim ah in mar walba uu isweydiiyo qofka saxafiga ah iyo xataa qofka dhegaystaha ah si uu u ogaado ee qofka warka usoo gudbinaya mabaadi'diisa iyo waxa uu sheeganayo inay sax ka yihiin iyo inaanay ka ahayn intaba taas marka laga yimaado waxaa isweydiin mudan waa maxay mabaadi'da warbaahinta islaamiga ah waa tahay waa su-aal muhiim ah ee warbaahinta islaamiga ah way ka duwan tahay ee warbaahinta reer galbeedka ah taariikh ahaan sumcad ahaan anshax ahaan iyo mabaadi ahaan markaan hoos ugu sii daadego warbaahinta islaamiga ah iyana waxay leedahay dhaqan iyo mabaadiye ay ku taagan tahay oo kulansanaya dhowr arrimood oo ay ugu waawen yihiin ee shanta qodob ee soo socota qodobka koowaad waxa uu yahay ikhlaas daacadnimo qodobka labaad waa xaq qodobka saddexaad waa runta qodobka afaraad cadaalad qodobka shanaad ee ugu dambeeya oo ah mawduuciyad waxaan jeclahay inaan shantaasi qodob mid mid u kala qaadno adigoo kan koowaad ku horumaraya si aan xog badan u helno una ogaanno farqiga u dhexeeya warbaahinta islaamiga ah iyo tan jaahiliga ah waayahay haddaan si kooban isku kor taagno qodobadaas kan koobaad waxaan sheegnay inuu yahay ikhlaas ikhlaaska saad la socoto waa in la saafi yeelo shaqada oo niyadda la wanaajiyo iyada oo laga awdayo daldaloolada shirkiga uu ka iman karayo marka ikhlaaska ama daacadnimada ayaa asal u ah shaqo walba oo la qabanayo shantan qodob ee hadda aanu sheegnay ee mabaadi'da ee warbaahinta islaamiga ah haddii kan koobaad la waayo tiirarka kale iyo mabaadi'da kale ee afarta ah ma jiraan wax micno ama faa'iido ah oo ay yeelanayaan sidaasi darteed warbaahinta islaamiga ah ayaa waxay warbaahinada kale oo dhan waxay uga duwan tahay qodobkan waxaad arkaysaa inta badan ee warbaahinadu waxay u furan yihiin ganacsi dana dhaqaale dano qabyaaladeed qaar baa hay-ado hoostaga marka meeshaasi ma jiri karo wax ikhlaas ah iyo risaalo ee dadka anfici karta oo la baahiyo wariyaasha ka shaqeeya warbaahinada aan islaamiga ahayn oo kale waxaa laga yaabaa inay sheegtaan gaar ahaan markii ay dhibaato la kulmaan inay u shaqeeyaan bulshada dadweynaha inay u horayaan nafsadooda haddana saasoo ay tahay haddii tusaale ahaan dhaqaalaha iyo waxyaabaha la midka ah laga jaro waxaa laga yaabaa inuu isaga tago warbaahintii uu ruqsad uu qaato amaba uu waaran usoo jaro ee maxkamad intuu tago agaasimihii marka meeshaas mar walba waxaa ka maqan ikhlaaska waana meesha ay warbaahintii islaamiga ah uga duwan tahay warbaahinada kale waayahay bal markaana waxaad inoo soo gudbisaa qodobka labaad qodobka labaad waxa uu yahay warbaahinada islaamiga ah ay ku taagan yihiin kuna shaqeeyaan waa xaqa haddaan si kooban u dulmarno xaqa waalidka baadilka waana mid qura oo cad oo aan madmadow ku jirin haddii uu qarsoomo ama meesha uu ka baxana waxaa imanaya baadi sida uu allah subxaanahu watacaala qur-aanka inoogu sheegay famaadaa bacda alxaqi ila dalaal warbaahinada islaamiga ah waxay kuwa kale kaga duwan yihiin inaanay ku shaqayn in la isku dheeho xaqa iyo baadilka qodobkan waa muhiim allah subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay walaa talbisu alxaqa bilbaadili wataktumu alxaqa wa antum taclamuun ha ku dheehina xaqa baadilka oo aad markaasi qarisaan xaqa idinkoo weliba og warbaahinada aan islaamiga ahayn shaqada ugu badan ee ay qabtaan waxay tahay inay isku dheehaan xaqa iyo baadilka tusaalooyinka arrintaasi waa ay badan yihiin laakiin haddaan wax uun ka soo qaadanno waxaa jadwalkooda yowmiga ah ka mida miyuusiga iyo sidoo kale qur-aanka miyuusiga waa baadil waa farsamo shaydaan qur-aankiina waa xaq waa kalaamka allah subxaanahu watacaala labadii ayaa la isku dhex dheehayaa oo la isku dhex wadayaa beentii iyo runtii ayaa la isku walaaqayaa baadilkii ayaa la qurxinayaa xaqiina waa la suurad xumeynayaa marka waa arrin halis ah waana farqiga lagu kala garto warbaahinada islaamiga ah oo xaqa difaaca iyo kuwa aan islaamiga ahayn oo isku dheeha xaqa iyo baadilka maxamed baadilka mutaxan oo la sheego waxaa ka shar badan xaqa iyo baadilka oo la isku barxo xaquna wuxuu mar walbaahay u baahan yahay awood sheegta oo xujadiisa ku soo bandhigta si caqli aadaab iyo qancin ay ku jirto isweydii intee in la-eg ayuu xaqu dayacmi karayaa haddii la waayo caqliyad asluub iyo carabiyo xujada bandhiga waa tahay qodobka kaa xiga waxa uu yahay runta waa maxay farqiga u dhexeeya runta islaamka iyo runta ay sheegtaan iclaamiyiinta aan islaamka ahayn qodobkaasi runta ah isna waa muhiim inkastoo warbaahinta oo dhan ay wada sheegtaan laakiin meesha lagu kala baxo ayaa ah waaqica iyo waxa dadka loo sheegayo runta waa lidka beenta waana mid ka mid ah tiirarka iclaamka islaamiga ah warbaahinta islaamiga ah waxaa u mabda ah inay baarto runta xataa barnaamijyada madadaalada iyo suugaanta ku saabsan nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay inuu hoogay kan ku sheekeenaya beenta iyo waxyaabaha khiyaaliga ah si uu dadka uga qasulsiiyo diinta islaamku waxay mamnuucday in la sheego war aan sugnayn qofkana waxaa been ugu filan inuu tabiyo wax walba oo dhegihiisa kusoo dhaca suxufiga islaamiga ahna waa kan mar walbahi iska hubiya warka allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu qiraa'o kale fatathabatuu hadduu faasiq idinla yimaado war iska hubsada allah subxaanahu watacaala ee aayadda wuxuu ku sheegay in la iska hubiyo faasiq warkiisa bal ka waran marka ee gaal warkiisa maanta dunida inteeda badan gaalka ayaa warka u sheegaya saxafiyiintu isagay ka soo xiganayaan taasoo dhibaato fara badan ku keenaysa ra'yul caamka haddii marka aan wax la iska hubin waxaa dhacaya fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin mar walba waa qoomamo dhegaystayaal naga raalli ahaada waa cudurdaarasho fara badan taa micnaheedu ma ahan inay ceeb tahay cudurdaarashada laakiin waxaannu ka hadlayno munaasabad ahaan ayaa ah natiijada ka dhalanaysa hubsiimo la'aanta soomaaliduna waxay ku mahmahdaa hubsiimo halbaa la siistaa marka qodobkaasi iska hubinta ah waa mid ay si gaara ula socan tahay warbaahinta islaamiga ah qodobada qaybta ka ah mabaadi'da saxaafadda islaamiga ah ee aad xustay waxaa ka mid ah cadaaladda noocee bay noqonaysaa cadaaladda warka waa tahay cadaaladdu waa arinta afraad ee ka mid ka ah mabaadi'da ay ku taagan tahay warbaahinta islaamiga ah cadaaladdu waa lidka jawrka ama xadgudubka warbaahinta islaamiga ahna waa mid xoogga saarta arrintaas allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi wa idaa qultum facdiluu walow kaana daa qurbaa haddaad hadlaysaan cadaalad sameeya haba ahaado mid qaraabo u saaxiib ah ee warbaahinada aan islaamiga ahayn inkastoo ay sheegtaan inay ku dhaqmaan cadaaladda haddana afcaashooda iyo hadaladooda kama muuqato tusaale ahaan mabaadi'dooda waxaa ka mid a in la simo qofka muslimka ah ee falastiiniga ah iyo askariga yahuudka ah ee gumaysiga iyo dhibaatada ku haya marka cadaaladdu sidaa ma ahan cadaaladda ama insaafka waxaa soo gelaya wax kale iska dhaafay in xataa la iska ilaaliyo ammaanta gaar ahaan mideeda madmuumka ah qof walba ha ka sara marin maqaamkiisa iyo maamuuskiisa hana ka hoos marin waa mabda' muhiim ah oo warbaahinada islaamiga ah ay ku shaqeeyaan laakiin kuwa kayrkooda ah wax kale iska dhaafa xataa waxaanay dhexdhexaad ka noqon karin madaxdooda kolkay iskhilaafaan mar waxay la safanayaan gar iyo gardaraba madaxweynaha mar ra-iisul wasaaraha marka arrintaas ayaa ka mid ah waxyaabaha lagu kala tegay waa tahay waxaan eegaynaa qodobka ugu dambeeya oo ah mawduuciyadda su-aashu waxay tahay noocee bay noqon kartaa mawduuciyadda warbaahinta mawduuciyaddu waa mabda' muhiim u ah mihnadda saxaafadda islaamiga ah micnaheedu waxa uu yahay in la muujiyo runta si waaqici ah oo la jaanqaadaysa marxaladda iyo in arrinta xaqiiqdeeda laga eego meelo kala duwan lana adeegsado erayo sugan si uusan u wareerin dhegaystaha daawadaha ama akhristaha mawduuciyaddu micnaheedu waxa uu yahay in lagu taagnaado xaqiiqooyinka mawduuca islamarkaana aan looga beyrin mowduuc kale ama aan cilaaqolo lahayn mowduuca laga hadlayo sidaa darteed ayaa warbaahinada islaamiga ah waxay ku sifaysan yihiin ilaalinta cuquusha dadka xaditu nnaasa bimaa yacrifuun xirfadduna waxay tusaysaa in maadada ay soo gudbinayaan ay noqoto mid ay ka baaraandegeen taxliiliyeen oo hufan halka warbaahinada aan islaamiga ahayn aad arkayso inaanay wax qiimo ah ugu fadhiyin cuquusha dadka waxaad la socotaa in bilihii lasoo dhaafay ilaa iyo hadda ay warbaahinta caalamku aad u hadal hayso oo isha ku hayso ee xaaladda ka taagan waddanka ukrain gaar ahaan dagaalada halkaasi ka socda ee u dhexeeya ruushka iyo dowladda ukrain saxaafadda waxaa jiheenaya warbaahinta reer galbeedka iyo madaxda waddankaasi waxaa la leeyahay ukrain waxaa lagu qaaday duulaan gardarro ah waxaa aad fokuska loo saarayaa dhibaatooyinka ka dhashay dagaalada dadka yukrainiyiinta ah ee barakacay kuwa dhintay xaaladda bani-aadamnimada aad baa ma aragtay fokuska loo saaraya xataa warbaahinada soomaalida laakiin ogow dowladda la leeyahay way gar daran tahay waxay ku duushay ukrain dadkiibay laysay ee ruushka horey waxay ugu duushay suuriya oo ah dhul islaam waxay halkaasi ka geysatay ma ahan wax la xisaabi karayo waxay diyaaradaheeda ku garaaceen hubka halista ah ee wax burburiya sun ayaa loo isticmaalay muslimiinta suuriya mana dhicin in warbaahinta caalamka ay fokiska u saaraan sida haatan ay ugu mashquuleen ukrain oo kale xataa warbaahinada soomaalida intooda badan qadiyada ukrain bahrain oo kale waxay soo fariisiiyeen istuudiyaasha brofesoro dakaatiro falanqeeyaal dalka iyo dibadda jooga ilaa qaarkood ay arinta ukrain dadka soomaalida uga dhigayeen mid iyaga cilaaqala leh oo taabanaysa haddii xaaladdu ay sii socoto gumaadka suuriyana waa laga aamusay oo waxaa laga dhigay wax iska yar oo kale malaayiin qof oo suuriyaan ah oo u badan caruur iyo haween muslimiin ah ayuu halkaasi ka qixiyey ruushka qaarkood xataa dadkaasi waxay yimaadeen soomaaliya sidoo kale ruushku ee suuriya ee dhibaato bani-aadamnimo keliya kama geysan ee wuxuu cagta mariyey xadaaradii ilbaxnimadii iyo qayimkii dadka muslimiinta ee lasoo unkayey tan iyo dowladdii umowiyiinta iyo xataa ka hor marka tusaalahan waxaan ugu dheeraaday inuu yahay mid waaqici ah islamarkaana bannaanka soo dhigaya sida ay warbaahinta caalamka inteeda badan maanta ugu ciyaarayso cuquusha bani'aadamka marka warbaahintaasi ma aanay ixtiraamin cuquusha dadka mana ilaalin waxa la yidhaahdo mowduuciyadda ولا ألهك عنه أنيق روضا أنيق روضا ولا خذ بربربه كالفتاء فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xalaqaadka itixaanaha ahaa ee baraarujinta caafimaadka waxaana soo jeedinaya dhaktar xanafi cabdi sheekh aadan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم baraarujinta caafimaadka in sha allahu tacaala maanta waxaan kusoo qaadan doonaa cudurka layihahdo sivilis soomaalidana ay sfilit u taqaano dadka qaarkiisna ay waraabu u yaqaanaan waa cudur khatara oo galmada lagu kala qaado waa nooc bakteriyada ka mid a waa wax nool oon isha bani-aadamka arki karin laakiin weyneysaha lagu arki karo magacaasna caafimaad ahaan loo yaqaano inta badan wadamada saboolka ah ayuu ku dhacaa cudurkan cudurkan waa cudur laga hortegi karo haddii la joojiyo galmada sharci darada ah wacyigelin fiicana laga bixiyo waana cudur daawadiisu ay fududdahay haddii daawada saxda la qaato laakiin dhibka jira ee cudurkan inta badan uu ku faafa waxay tahay haddii cudurka la qarsado inta badan dadka cudurkan way qarsadaan saas baa faafidiisa aada u kordhiso see ku faafaa marka layihahdo cudurkan la yihahdo waraabowga laba si ayuu ku faafaa inta ilaa hadda la ogyahay kow haddii qofka cudurkan qaba rag ama dumar didoo doon ha ahaado oo u tago u galmoodo qof caafimaad qaba cudurku waa u gudbayaa markiiba laba waxaa la ogaaday hooyada uurka leh ee qabta cudurka way u gudbin kartaa canuga uurkeeda ku jira labadaas hab ayaa la ogaaday laakiin dhexaltooyo laguma kala qaado cudurkan waraabowga ah cudurkan wuxuu aada iyo aada ugu badan yahay wadamada gaalada ee zinada bannaystay dadka muslimiinta dhowrsan waraabowgu waa ku yaryahay su-aashu waxay tahay marka waa maxay calaamadaha uu isku arkayo qofka waraabowga uu ku dhacay calaamadihiisu waxay ku xiran tahay hadba wejiga uu marayo markaas cudurka waraabowga ah cudurkan wuxuu maraa afar weji wejiga koowaad qofku waxaa ka soo baxaya nabar yar oo xubinta taranka ragga ama dumarka ah oo aan xanuun lahayn waa fin yar ama nabar yar wax xanuuna ma laha wax cuncuna ma laha muddo yarna waa iska baaba-aya wuxuuna soo baxay inta badan saddex wixii ka bacdi markuu qofka cudurkan ku dhaco nabarkaas waa marka koowaad ee wejiga koowaad la arkayo waana wejiga koowaad fayska koowaad oo qofkii cudurkii u wado wejiga labaad hal mar baa waxaa ka soo yaacaya nabaro fara badan oo la arki karo oo aada u muuqdo dhabarka feeraha gacmaha qeybta hoose hal mar baa nabaro yaryar ka soo yaacayaan wejiga labaad marka lagu jiro qanno yaraa imaanayso qanjirada dheecaanada soo deeya kuwan dhuunta gaar ahaan way bararayaan culayska qofkana markaa hoos buu u dhacayaa intaa waxu raacda qofka marka dhiiggiisa la cabiro h b-giisa hoos ayuu u dhacdaa caajis badan wuu leeyahay muddo yar kadibna waa iska baaba'aya calaamadahaas oo dhan bakteriyada waxay u gudbaysaa wejiga saddexaad ama fayska saddexaad fayskan waa fayska wax nabara a ma laha wax calaamada qofka ma laha qandha ma laha madax xanuun ma laha waxaa lagu garan karaa uu keliya qofka markii dhiig laga qaado ee baaritaan la sameeyo wejiga afaraad ee ugu dambeeya oo ah wejiga aada ugu khatarta badan leh wejiga afaraad wuxuu u gudbayaa marka maskaxda bini aadamkii u gudbayaa waana marka soomaaliya i tirada qofkan sfilituu qabaa muddo dheer ayuuna markaa qofka ku qarsoonaa wejiga afraad markuu marayo toban sano ilaa labaatan sano ayuu ku qarsoonaa mar hadduu wejiga afraad soo baxo calaamadihiisa waxaweye wuxuu noqonayaa waqti ugu khatarsan wejigaa marka nabaro waaweyn oo booga ah ayaa soo baxaya sidoo kale xasuusta qofka inta badan way ka tegeysaa calaamadaha kale wejiga afraad lagu arka waxaa ka mida qofka socodka ma saxi karo lugaha way isdhaafayaan socodka ma hagaaji karo waa marka cudurka neerfaha galo neyorosivilis ay u yaqaanaan laakiin xilligaas ma laha waraabowga wax xanaaq la yidhaahda ma laha isfiilitada waxyaabaha xanaaqa waa waxyaaba ka yimaada cudurrada dhimirka ku dhaca ama dhiikarka qaarkiis hooyada uurka leh ee cudurkan qabta haddii aan laga daaweynin cudurku waa u gudbaya canuga wuxuuna keeni karaa canuga yarka inay ku dhacdo dhiga la-aan indha la-aan miisaankiis hoos u dhaco ama uu dhicisnimo ku dhasho intaba way keeni kartaa haddii hooyadu cudurka ay qabto dabcan aabbahiina waa qabaa xaasaskii kale uu qabana wuu u gudbayaa way qabaan daawada ugu fiican ee waraabowga waa daawo iska fudud oo meel kasta laga heli karo beneselinji muruqaa laga durayaa qofka usbuucina hal maraa la duraa usbuuc kastaa hal maraa la durayaa su-aasha waxay imaan kartaa marka haddii cudurkan layska daaweeyo ee cirbadihiisa la qaato ma soo laaban karaa waraabowga jawaabtu waa haa waa soo laaban karaa haddii jidkii aad ku qaaday markii horaato ee galmada ah aad ku noqoto gabdhaha iyo wiilasha isguursanaya waa inay iska baaraan cudurro badan oo laysku gudbiyo sida cudurkan waraabowga ah h i v-ga oo aan ka hadli doono cagaarshowga inta waa in markoo layska baaraa qofka intuusan qof kale u tegin baaritaan sameeyo labada qofa isbaaraan daawada qaataan marka negative noqdaan howshooda ay samaystaan baaritaanka iyo qaabka lagu baaro isfiilitada aada bay u fududahay ama sifiiliska waa waxaa loo yaqaano v d r l baa layahdaa sheebaaristaasha yaqaano waa wax aada u fududa meel kastoo laga heli karo isbitaalada iyo sheebaarada waa laga heli karaa su-aal muhiima inta badan dadka dhakhaatiirta weydiiyaana jirto inta daawada isfiilitada socoto ninka iyo xaaskiisa ma isku tegi karaan aada baa su-aasha lagu weydiinayaa jawaabtu waa maya maya inta daawada socoto waxaa fiican marka daawada dhammaato dib laysku baaro qofkii negative noqdo markaa kabacdi in shaqada la qabto ayaa aada u wanaagsan sidoo kaleeto haweenka marka isfilita lagu arko ama cuduradan isku gudbaa waxaa aada u wanaagsan iyagana in aada looga baaro cudurada la xiriira haweenka ee dhiciska keena loo yaqaano toxobalasma waa cudur fudud la daawey karo haddii daawadii sax loo qaato intaasaan kusoo koobayna insha allahu tacaala cudurka waraabowga subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka wa atuubu ilayka وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقتا
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay talaadadii aynu soo dhaafnay bisha dulqacda ayaa dhalatay taasoo ka mida bilaa xurmada leh ee uu allah casa wajalla ku sheegay kitaabkiisa kariimka ah marka laga hadlo bilaha xurmada leh waa afar bilood saddex bilood oo xiriir ah iyo mid keligeed ah waana dulqacda dulxija iyo muxaram oo xiriirsan iyo bisha rajab oo ah bisha toddobaad ee bilaha hijriga ah xadiid uu bukhaari soo saaray lagana wariyey abuu hureyra radiallahu canhu wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku yidhi sanadku waa laba iyo toban bilood afar ka mida waa bilo xurmad leh saddexna way isku xigaan waana dulqacda dulxija muxaram iyo sidoo kale bisha rajabu mudar oo u dhexaysa jumaad iyo shacbaan marka laga hadlo sababaha loogu magacaabay bilaha xurmada leh waxay tahay in allah subxaanahu wa tacaala uu bilahaasi xarimay nuucyada dulmiga iyo in dadka dhexdooda isdagaalaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa kariimka ah ku yidhi ina ciddata ashuhuuri cinda allahi ithnaa cashara shahran fi kitaabi illahi yowma khalaqa alsamaawaati waalarda minha arbacatun xurum
wuxuu kaloo allah kitaabkiisa kariimka ah ku yidhi mar uu ka hadlayey in la dagaalami karo bilaha xurmada leh يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير
aayaddan ayaa si cad waxay u tilmaamaysaa in dagaalku xaaraam yahay inta lagu guda jiro bilahan inkastoo dagaalada aan ku salaysnayn diinta islaamka iyo koryeelideeda ay mar weliba yihiin kuwo xaaraan ah haddana dagaalada ay suuraddaani ka hadlayso waxaa ka mid ah dagaalada jihaadka gaar ahaan kuwa dalabiga balse haddii jihaadku farduceen yahay ma jirta xilli uu xaaraam yahay cadowga horarka ah ee qabsaday bilaadda muslimiinta marka ugu horreysa ee fursad lagu helo ayaa looga faa'iidaysanayaa sida ay tilmaamayaan culimmada diinta islaamka bilaha xurmada leh ee afarta ah waa bilo barakaysan oo uu allah subxaanahu wa tacaala fadli badan ku sheegay wuxuu allah casa wajalla addoomihiisa ugu deeqaa abaalmarinta isagoo u labalaabaya ajirka iyo thawaabka acmaashooda wanaagsan xadiid uu imaamu muslim soo saaray lagana wariyey saxaabiga jaliilka ah ee abuu hureyra radiallahu canhu wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku yidhi ramadaan kadib soonka waxaa ugu fadli badan soonka la soomo bilaha xurmada leh salaad waajib ah kadibna waxaa ugu fadli badan qiyaamuleylka iyadoo uu allah adkaynayo xurmada bilahan afarta ah wuxuu xarimay in la isdulmiyo maxaa yeelay dulmiga la geysto bilahan waa ka foolxumo iyo xanuun badan yahay dulmiga la geysto bilaha kale ibnu cabaas radiallahu canhu oo ah turjumaankii qur-aanka kariimka ayaa mar uu fasirayay hadalka allah ee ah falaa tadlimuu fiihinna anfusakum wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa bilaha oo dhan ha isdulmina kadibna waa la nasakhay waxaa lagu soo koobay bilaha xurmada leh dembiga bilahaas la sameeyo wuxuu alla ka dhigay mid weyn halka camalka wanaagsan abaalmarinta ka dhalanaysana uu weyneeyey marka laga hadlayo waxyaabaha la gudboon dadka muslimiinta si gaar ah bilaha xurmada leh waxay tahay in muslimiintu soo kordhiyaan acmaasha khayriga ah ee ay qabtaan sidoo kalena waa inay si aad ah isaga ilaaliyaan dulmiga iyo xadgudubka dulmiga ugu weyn ee wakhtigan aynu noolnahay aadkana loo fududaysta waxaa ka mid ah in lagu tunto cirdiga muslimiinta aana loo aabayeelin wax ka sheega dadka aan waxba galabsan iyadoo tuhmad baadil ah ama waswaas shaydaan wax lagu dhisanayo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu mucaad ku yidhi kan iska qabo isagoo tilmaamaya carabkiisa markaas buu mucaad yidhi rasuulkii allow ma waxaana loo qabanayaa waxaan ku hadlayno markaas buu yidhi suubanaha hooyadaa ha kuweyse ee dadka ma waxaa naarta afgembi loogu tuuraa waxaan ka ahayn waxay ku kasbadeen afkooda culimmada muslimiinta waxay kaloo ku boorinayaan dadka inay aad xoogga u saaraan abwaabta khayrka iyo macruufka kuwooda ballaaran si gaara xiliyadan ay xaaladuhu culus yihiin waxaana loo baahan yahay in dadka uu allah waxsiiyey ay ka warhayaan walaalahooda kale ee dhiban ama culeysyada ay haystaan guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeylaynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا